amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xamaad athani ayaa tegay dalka boqortooyada sacuudiga saacado yarow kadib markii labada waddan ay ku heshiiyeen inay isku furaan xuduudaha dhulka cirka badda oo xidhnaa muddo saddex sannadood ka badan iyadoo uu khilaafkoodu cirka isku shareeray dhaxal sugaha dalka sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa kusoo dhoweeyey amiirka magaalo ku taala dhinaca waqooyiga galbeed ee dhinaca sacuudiga oo uu ka dhacayo shirka wadamada gacanka faahfaahinta warbixintaasi waxaa noo soo diray wariyaha v o e xuseen cismaan saxnuuni wufuud kala duwan oo ka socda dowladaha khaliijka ayaa gaaray magaalada al cula ee dalka sacuudi arabiya si ay uga qayb galaan shirka kow iyo afartanaad ee dowladaha ku midaysan golaha iskaashiga khaliijka amiirka dowladda qatar iyo wafdigiisa ayaa ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada al cula waxaana si diiran halkaasi ugu soo dhoweeyey dhexal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya maxamed bin salmaan wafdiga dowladda imaaraadka carabta oo uu hogaaminayey madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi ahna xaakimka magaalada dubai sheekh maxamed bin raashid halka amiirka dowladda kuweyt sheekh nawaaf al axmed uu hogaaminayey wafdiga dalkiisa ee shirka ka qaybgalaya sidoo kale wufuud sare oo ka socda dowladaha cumaan kuweyda iyo baxrayn ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta gaaray dalka sacuudi arabiya si ay uga qayb galaan shirka lagu wado in saacadaha soo socda uu ka furmo magaalada al cula oo ka tirsan mandiqada madiina al munawara dhinaca kale dowladda masar oo shirkaasi lagu martiqaaday ayaa lagu wadaa in uu ka qayb galo wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar saamix shukri xukuumadda qaahira ayaa saaka aroortii ku dhawaaqday in dib loo furay hawada masar si ay u adeegsadaan diyaaradaha dowladda qatar shirka dowladaha iskaashiga khaliijka ayaa lagu wadaa in diiradda lagu saaro arrimo ay ka mid yihiin midnimada dowladaha khaliijka xiisadaha bariga dhexe iyo weliba xiisadda carabta ay kala dhexayso dowladda iiraan arrimahan ayaa imaanaya xili habeenkii xalay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda kuweyda uu ku dhawaaqay in heshiis ay gaareen dowladaha sacuudi arabiya iyo qatar si dib loogu furo xuduudda labada dal ee dhinacyada dhulka cirka iyo badda dowladaha maraykanka turkiga suudaan iyo dowlado kale oo carab ah ayaa soo dhoweeyey heshiiska ay gaareen dowladaha carabta ee ka dhexaysay xiisadda muddada dheer qaadatay waxaa la filayaa shir ay u dhan yihiin dowladaha sacuudi arabiya masar isutaga imaaraadka carabta baxrayn iyo qatar in ay ku saxiixaan heshiis sheegaya in ay dhammaatay xiisadda u dhexaysay dowladahaasi taasoo lagu wado in ay goobjoog ka noqdaan wafdi heer sara oo ka socda dowladaha maraykanka iyo kuweyt oo kaalin weyn ka qaatay isku soo dhowaanshaha dowladahan carabta ahi dowladaha sacuudi arabiya isutaga imaaraadka carabta baxrayn iyo masar ayaa ku dhawaaqay bishii juun sannadii labada kun iyo toddoba-iyo tobankii inay jareen xiriirka ay la lahaayeen dowladda qatar kadib markii ay ku eedeeyeen in xukuumadda dooxa ay taageerto argagixisada inkastoo dowladda qatar si weyn ay u beenisay eedeymahaasi xuseen saxnuuni v o a qahira